Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa daahfurka geedi socodka hirgelinta hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed ay dhaqan soo jireen ah u leedahay nabadaynta iyo sidoo kale xakamaynta colaadaha sokeeye iyada oo ay hormuud u yihiin culimada nabadoonnada dhaqanka iyo haldoorka bulshada sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa tilmaamay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah oo ay dadweynaha Soomaaliyeed ku soo dooranayaan hoggaankooda diinteennu waxay dhiirigelisay ka shaqaynta dib u heshiisiinta iyo nabad ku soo dabaalidda dadka dhexdooda ama hanaanka loogu yeelo al-islaax daat ilbayn ama islaax daat ilbayn dib u heshiisiinta oo taaba gasha waxay bulshadeenna u horseedi kartaa nabad wada noolaansho iyo xasilooni waarta si is-aaminid is-aaminaad iyo isdhexgal bulsho dhaqanka ummadda soomaaliyeed wuxuu ku suntan yahay u geed fadhiisiga iyo gorfaynta dadaalada nabadeed iyo xalka gaarista colaadaha bulshada dhexdeeda ah waxaana astaan u ah aan wada hadalno waa aan heshiino sidoo kale waxay leeyihiin xeerar dhaqameedyo isugu jira habraaca naadinta nabadda xallinta ama dhayidda wixii dhibaato ah ee kala gaaray dadka diriirtu dhex martay si ay nabaddu haddaba ay u taaba gasho xalkuna uu u noqdo mid waara haddaba dhaqanka nabadaynta waxaa hormuud ka ah dadka soomaaliyeed ee muhiimka ah kow waxaa ka ah culimmada soomaaliyeed ayaa kow ka ah culimmada soomaaliyeed oo weligood hormuud ka ahaan jiray dhaqanka iyo dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan ah in ay kaalintooda ay weligood ciyaari jireen ka ciyaaraan midaynta ummadda soomaaliyeed abwaanada soomaaliyeed waxay leeyihiin awood xambaari karta fariimaha nabadda kalsooni abuurka jihaynta bulshada ayagoo adeegsanaya hibooyinkooda faneed ee alla ku bannaysta warbaahinta waxay taagan yihiin albaabka garaadka bulshada waxay ka shaqayn karaan tabinta dhambaallada nabadda iyo dhabu heshiisiinta waxay ka hortegi karaan wax kasta oo bulshada sii kala fogeyn karaa odayaasha dhaqanka duubabka ugaasyada salaadiinta isimada malaaqyada iyo dhammaan odayaasha dhaqanka heer kasta oo ay yihiin waxay astaan u yihiin in ay ahaayeen nabadoonno ama ergo nabadeed sidaa darteed in ay kaalintooda ka qaataan taabagelinta qorshaha dhabu heshiisiinta ee xukuumadd ay hormuudka ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta runtaan sheegaynaa way noo caddahay waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranayo mas-uuliyadda ilaahay uuna saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meeshii ku celin